haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ay si wada jirayn oo la socotiin doonaan cashe ibraahim aadan iyo weliba nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan sanad wanaagsan dhammaan saaxiibada na dhegaysanayo meel kastoo aad nagala socotaan waa galabnimo sabti ah sanadka cusub ee laba kun iyo laba iyo labaatanka ilaahay khayrkiisa iyo barakadiisaba hana siiyo waa kow sanadka laba kun laba iyo labaatanka barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa galabtooda la socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari nuuro bal waxaad noo soo qabataa dhambaalka ugu horeeya ee barnaamijka ee sanadka laba kun iyo laba iyo labaatanka maanta waa kow dhambaalka ugu horeeyana dhinacaaga dhambaalka ugu horeeya sanadka cusub waxaa nasiib u helay dadka kale ah jaamac maxamed xirsi iyo iraad aidiin xasan cabdixaliim maxamed cabdulaahi iyo naasir cabdi xaaji nuur iyo maxamed sayid suudi iyo dheer abti awd yuusuf cabdi xoday iyo mubaarig cumar muuse gilin iyo suxufi maxamed axmed joker xamse xaaji karaama iyo daa'uud cabdulaahi zaxnuuni cabdisalaam kajooje iyo guddoomiye cabdiraxmaan gacmo dheere dhammaan asxaabtani waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan cabdi xasan ciise iyo saado cabdi xirsi oo uu wiil ugu dhashay deegaanka gaashaamo waxa ay sidoo kale hambalyo u dirayaan xuseen ow maxamed cabdulaahi iyo marwadiisa nimco sheekh maxamed dheere oo uu wiil ugu dhashay magaalada kam cumar oo ka tirsan gaashaamo ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaanu leenahay dhallaankaasi allaha ka dhigo kuwii dadkooda dalkooda iyo diintoodaba anfaco aamiin dhambaal qurux badan ayaan anigana ku bilaabayaa waxaana uu naga soo gaaray hooyo fartuun maxamed xuseen hooyo muumine maxamed gaafow hooyo dahabo ibraahim xayle hooyo mako maxamed gaafow hooyo sacdiyo muxyidiin xasan xasan muxyidiin xasan iyo axmed muxyidiin xasan cali muxyidiin xasan faysal muxyidiin xasan iyo xuseen muxudiin xasan iyo cabdulqaadir muxyidiin xasan dhammaan waalmo muxudiin xasan shariifa ku jirta fadxiya ku jirta malyuun lagama soo tegin abuukar daahir cabdi cumar iyo xasan dhaqane maxamuud iyo faadumo dhaqane maxamuud waa dhammaan ilmo dhaqane maxamuud oo saaqa ay ku jirto deeq uu ku jiro cabdulqaadir uu ku jiro salaad yuusuf iyo muna salaad yuusuf cusmaan salaad yuusuf cabdi maxamuud yuusuf iyo bashiir maxamuud yuusuf waa bashiir maxamed yuusuf iyo cali cabdi yuusuf iyo cismaan faarax axmed cabdi fataax daahir cabdi yuusuf geello ugaasfooday dhammaantood dadkaas iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan xasan salaad yuusuf iyo foos cabdiraxmaan yuusuf oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho ducada waa xaggiina baa layidhi aqalgalkaasi nuura waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii loo ayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin aamiin ayaan ana u raaciyay caasha heesta ugu horeysa ee barnaamijkan ku furi doonana waa heesta indhaha ciidda igada waxaa ku luuqeynaya cabdalla yuusuf hanuuniy aan intaasi kaga gudubna heestaasi macaanayd hambalyo dhalasho ayaan hayaa caasho waxaana inaga soo gaartay dhammaan reer awsulu barre iyo dhammaan reer faarax barre hooyo xaliimo awsulu barre iyo hooyo zaynabo awsulu barre hooyo xaawo awsulu barre hooyo maryamo awsulu barre iyo hooyo faadumo awsulu barre maxamed faarax barre muraar faarax barre iyo shire faarax barre xamdi faarax barre farxad waa faarax maxamed cumar iyo bishaaro maxamed cumar dhuux maxamed cumar iyo tamaad cumar jaamac iyo saygeeda iyo caruurteeda abaayo salme maxamed cabdulaahi oo ku magac dheer fariiro iyo caruurteeda iyo odageeda cabdiweli faarax barre dhuux axmed xuseen iyo suleymaan xasan injineerka dhammaan asxaabtani waxay hambaliyii bogaad inay hawada u marinayaan bilo faarax barre iyo yurub axmed xasan oo uu wiil ugu dhashay dowla deegaanka soomaalida gaar ahaan gobolka doolo wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdulaahi bilo faarax ducadu waa caasho ibraahim aadan ayaa la yidhi caasho miyaad ka ducaynaysaa mise anaa kaa wakiisha aan kaa wakiisha waxaan leeyahay allaha ka dhigo wiilkaasi kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaal kale oo qurux badanna wuxuu naga soo gaaray cabdixakiim maxamed macalin iyo siciid yaasiin cabdi qaasim iyo muxaab xasan ibraahim iyo cabdinaasir axmed maxamed iyo luqmaan cabdishakuur maxamed iyo cabdiraxmaan cali aadan iyo cabdisataar maxamed mursal iyo dhammaan ardayda baa la yidhi macadka anfac modern institute iyo dad kale oo fara badan oo meelo kala duwan jooga baa la yidhi waxay hambalyo dhalasho ah u dirayaan macalin cabdi maajid sheekh axmed iyo eedo nasteexo yuusuf aadan oo ay gabadh ugu dhalatay magaalada baydhabo janay gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi xamda cabdi maajid sheekh axmed waxaan leenahay xamda soo weynow oo noqotii korta ee kaalin wanaagsan qaada aamiin heesta kale aan idiin soo qabanaynana waa hees aan filayo inaad si weyn uga heli doontaan labada fanaan allaha u naxariistee xaliima khaliif magool iyo fanaanka cabdi salaad aadan beer dilaacshe heesta waa qormo
xare duqarisaad qamarey quruxdeeda leede xare duuqarsaad qamaree quruxdeeda leedee qalbi jire ilaahay qaaya iyo sharaftee in qanjeedho laegtahay kama uu qadinine qalbi jire ilaahay qaaya iyo sharaftee in qanjeedho laegtahay kama uu qadinine markan qamar kuwegaba kuwegaba markan qamar kuwegaba kuwegaba qamoyailegede markan qamar kuwegaba kuwegaba markan qamar kuwegaba kuwegaba qamoyailegede qortaada beere lagu qoray cabbaadhada markaad xaggayga suuqa loo cisaabey mallaqdaay qabaadka qortaada dheere lagu qoray cabbaadhada markaad xaggayga suuqa loo cisaabey mallaqdaay qabaadka
qorraxdu waa aroortii qar la soo baxdo ancaadku qarin baad umalow qabadeedin ceede qorraxdu waa aroortii qar la soo baxdo ancaadku qarin baad umalow qabadeedin ceede nebi yuusuf quruxiye qadirka rusiyaad adna qaydhika wadatayod qayrkaa ku dhaafe nebi yuusuf quruxiye qadirka rusiyaad adna qaydhika wadatayod qayrkaa ku dhaafe haddaan qadoon facaaciga amaaciga amaa haddaan qadoon facaaciga amaaciga amaa odan kugu qabooba haddaan qadoon facaaciga amaaciga amaa haddaan qadoon facaaciga amaaciga amaa odan kugu qabooba ee markaad ugu nuudhaag caagdi tallaabadaad uf caagdi daymada ilqabad kale ay qoraan seegtay qosasha nafteedi markaad ugu nuudhaag caagdi tallaabadaad uf caagdi daymada ilqabad kale ay qoraan seegtay qosasha nafteedi
qabadaada qaariyo dhaxdu qabashadayda ganyaqayrabahow loo qaaday heesa qutunkeeda leey qabadaada qaariyo dhaxdu qabashadayda ganyaqayrabahow loo qaaday heesa qutunkeeda leey dayax qadimaadiisii cancaadku qariniyo cirku sagalku qaydmiyo qurayshtii haweenkay dayax qadiimadiisii cansaalku qariniyo cirku sagalku qaydmiyo qurayshtii haweenkay qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii mabuule qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qortaada dheere lagu qoray cabaarada markaad xaggayga suuqa loo cisaabeey malaqda ay qabataa
waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa aan qabri hoose mooye kumanow qarnigaba ma noole waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa aan qabri hoose mooye kumanow qarnigaba ma noole qadabku hadlimaaye amantaan ku oqiray waa midaadun qalantood qaya aad ka gaadheen qadabku hadlimaaye amantaan ku oqiray waa midaadun qalantood qaya aad ka gaadheen wax ilaahay kuu qoray oo ku qoray wax ilaahay kuu qoray oo ku qoray laga qaadi maaye wax ilaahay kuu qoray oo ku qoray wax ilaahay kuu qoray oo ku qoray laga qaadi maaye ee markaad qunu dhaagcaaqdo talaabadaad qaado daymada ilqabad kale ay qoraan seegtay qasasha nafteeda aha markaad qunu dhaagcaaqdo talaabadaad qaado daymada ilqabad kale ay qoraan seegtay qasasha nafteeda
qortaada dheere lagu qoray cabaadhyada markaad xaggayga suuqa loo cisaabeey milaqda ay qabataa
markaad qunu dhaabcaagdo talaabadaad caadi daymada ilqabad kale ay qoraan seegtay qasasha
waa tahay waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay ka heleen heestaasi hambalyo dhalasho ayaan hayaa waxaana ay naga soo gaartay dadka kale ah dhammaan reer awsulu bare reer axmed xasan iyo hooyo ruqiye awsulu bare iyo hooyo xaliimo awsulu bare hooyo xaawo awsulu bare iyo hooyo masbel awsulu bare waxaa kaloo dadka diray ka mid ah maxamed faarax bare iyo ayaan cali deeq xaashi sheekh cabdu cabdiweli aydiid maxamed dhammaan dadkan oo kala joogay ethioobiya soomaaliya kenya waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan ustaad bilo faarax bare iyo yurub axmed xasan oo wiil ugu dhashay gobolka doolo gaar ahaan hog barwaaqo wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdulaahi bile cabdulaahi waxaan leenahay allaha ka dhigakii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaal qurux badan oo dheerna waxa uu naga soo gaaray maxamed cabdikariim maxamed baroon baa lagu naaneysaa iyo cabdi naasir xasan cabdulaahi akram afiif baa la yidhaahdaa iyo xasan cabdi muumin iyo mahada xasan hurshe iyo cumar cabdi muumin iyo elyaas cabdi deeqo wuxuu ku magac dheer yahay kabisa iyo siid cali geesey gaas iyo cabdikariim daahir maxamed kaanta buu ku magac dheer yahay iyo ruun cabdi bashir iyo sidoo kale cabdikariim daahir maxamed kaanta buu ku magac dheer yahay iyo ruun cabdi bashi iyo ugu dambeyntii baa la yidhi sahro maxamed cabdikariim maxamed nuur iyo bahjo cabdirasaaq cabdiraxmaan dhammaan dadkaasi iyagoo isku duuban waxay hambalyo hawada u marinayaan sahro sharmaarke cabdi iyo cabdulqaadir axmed cumar yuslim oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho mar kale waxaa liyihi ducada waa xaggiina waa taa aqalgalkaasi allah ka dhiga midkii loo aayo owlaad baarigana lagu kala helo wiil yacaano gabar yacaano aamiin ayaanaan u raaciyey haatanna aan soo qabta heesta eedaad iyo codka fanaanada binti cumar gacal
sahniyad dhalasho ayaan hayaa toddobaadkan dhalashada ayaa nagu badanee sanadka cusub allow noo barakeeyey owlaadana baarayaal nooga dhigay waxay naga soo gaartay aabo doctor maxamed sheekh cabdulqaadir sheekh shaami iyo hooyo caaisha sheekh aweys asli iyo maxamed sheekh cabdulqaadir shaami iyo xaliimo sheekh ibraahim biyoole iyo macalin cumar shaami xasan maxamed sheekh iyo xasan cabdulaahi maxamuud goob sports zaynab shaami iyo dhammaan asxaab kale oo fara badan baa layidhi dadkan waxay kala joogaan dalka dibaddiisa iyo gudihiisa waxaana hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan xusn maxamed shaami iyo fartuun cumar cali oo ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada wadajir ducadu waa dhankiina ayay yidhaahdeen waxaan leenahay allah ka dhigo gabadhaasi tii kaalinteeda qaada oo dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana anfacda aamiin dambaal kaloo aad u qurux badan oo dheer waxa uu naga soo gaaray waxaa halkan tahaniyad ka daraya baa layidhi cabdisalaam maxamed iyo khadiijo rijaal iyo aabe maxamed xaaji malow iyo shariifo sheekh cabdulqaadir iyo maryan xaaji maxamed jaamac ibraahim maxamed xaaji malow sheekh xuseen iyo maxamed xaaji malow sheekh xuseen iyo maryan maxamed xaaji malow sheekh xuseen iyo maxamed sheekh cabdulqaadir iyo raxme xaaji malow sheekh xuseen mukhtaar xaaji malow iyo asli cabdixaamid sheekh xuseen iyo maxamed nuur sheekh xuseen dhambaalka waa laga buuxaa iyo xaaskiisa baa layiri iyo carruurtiisa iyo daahir cabdisalaan sheekh xuseen iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa haashim cabdisalaan sheekh xuseen iyo carruurtiisa iyo xaaskiisa dhammaan iyagoo isku duuban waxay tahniyad u dirayaan maxamuud sheekh maxamed iyo xaaskiisa anisa cabdisalaam sheekh xuseen oo arooskoodu ka dhacay waddanka masar gaar ahaan baa layidhi magaalada qaahiro waxay leeyihiin arooskiina allaha ka dhigo midkii loo ayo ubad kheyr qaban aad ku kala heshaan wiil iyo caano gabri caanoo lagu duceeyo dhambaalkaas lamida waxaa diraya baa la yidhi doctor cabdisalaam sheekh xuseen iyo xaaskiisa cadar neero iyo dhammaan carruurtooda waxaa iyaguna ay tahniyad gaarsiinayaan maxamuud sheekh maxamed iyo anisa cabdisalaam sheekh xuseen oo arooskoodu ka dhacay qaahira isla qoyskaasi cusub waxaa tahniyad gaarsiinaya cabdisalaam ibraahim hereri waa ku salaamaya cabdisalaam iyo xaaskiisa muna jaamac iyo carruurtooda waxay leeyihiin hambalyo hambalyo allah ka dhiga arooskaasi midkii loo ayo ubad kheyr qabana lagu kala helo dhambaalkana waa la taxaya waa tahay sidoo kale baa layidhi waxaa dhambaalkaas lamida gaarsiinaya faadimo xaaji malow sheekh xuseen iyo maxamuud xaaji malow sheekh xuseen iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa oo dhan baa layidhi iyo sidoo kale axmed xaaji malow sheekh xuseen iyo xaaskiisa faadimo iyo carruurtooda waxay taaniyad u dirayaan maxamuud sheekh cabdiraxmaan iyo anisa cabdisalaam sheekh xuseen oo ku aqalgalay dalka masar gaar ahaan magaalada qaahira waxay leeyihiin baaraka allah allah barakeeyo arooskiina oo ha ka dhigo midkii ubad kheyr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanana waa loogu duceeyey dhambaal kaloo qurux badanna waxuu naga soo gaaray axmed cali guure iyo cabdiraxmaan shiine iyo nimcaan iyo sidoo kale maxamed cali caalin iyo cali aadan iyo cabdicasiis maxamed iyo suuri maxamed dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa la yidhi waxaanay tahniyad dhalasho gaarsiinayaan ibraahim maxamed axmed iyo fahiima aadan oo wiil ugu dhashay magaalada burco gaar ahaan xaafadooda baa la yidhi ducada iyo magac bixinta wiilkaasina waa daadihiyaasha barnaamijka waa tahay magac idinkaan dib idinkugu soo celinay haddii ducada aan qaadanana waxaan leenahay wiilkaasi allah ka dhiga kii soo kora ee kaalin qaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara heesta ugu dambaysa ee barnaamijka ee aan idinkaga tegaynana waa heesta halkudhageedu yahay ayaan dhalad iyo codka fanaanka salaad maxamed shardi salaaderbi heestaas ayaa ugu dambaysa dhegaystayaal barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa idinla socodsiinayey caashe ibraahim aadan caashucuud iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
nima ogide waxaan ahay axdi kuma ciyaaro ima ogide waxaan ahay ilaahay u samiro ima ogide waxaan ahay axdi kuma ciyaaro ima ogide waxaan ahay ilaahay u samiro waxaan uu habreed galay cawliyo tilmaaniyo afagaalayo diriir habena maarku wacaya ifkana waxaan u soo baxay aroor samaad u furanto iimaankiyo kalgacalkuna isku keena maani
ifkana waxaanu soo baxay aroor samadu furantoo iimaankaiyo kalgacalkuna isu keen isu keen amaaneen heestaasi dhegeystayaal ayaan dhalad iyo weliba codka salaad maxamed shardi salaad darbi wuxuu ugu dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha mar kale ayaanu idin leenahay sanad wacaana wanaagsan